runtii qorshahan waa qorsho aada muhiim uga ah bulshada ku nool gobolka sool gaar ahaan degmada laascaanood in ay maxay ahayto arrintaa ay gacmaha isugu geeyaan soo dhoweeyaan waayo habaynta magaaladu waa waxa keliya ee magaalo ku dhisanto bilow ilaa dhammaad ama boqolaal sanno loo aayi karo waxaana odhan lahaa hadda ha laga digtoonaado in mar kale ay dhacdo in dib loo habeeyo oo masalan meeshii iyadoo cariisha ama seesa la dumin karo in la dumiyo iminka intii la dumin lahaa iyadoo daara ama dabaq sida loo sameeyo wadooyinka iyo magaalo cusub in la rabo in la qorsheeyo iyo tii hore u dhisnayd maxaa loo baahanya kow in la helo technicianski ama farsamo yaqaanadii khibradda u lahaa arrinta la qabanayo ama town balaanka ama master balaanka marlabaadka inay bulshadu aragto qiimaha ay ugu fadhido arrintani oo ay wax badan una dulqaataan kana tanaasulaan waayo waxaad arkaysaa ama boos la bixiyey sideetanaadkii oo weli muxuu ahaa seesa sharciyadu siday tahayna dhulka marka la bixinayo wuxuu leeyahay sharci waxaa lagu bixiyaa qofku inuu lix bilood ku dhisto haddii ku dhisan kari waayana lix kale loogu daro haddii kale muwaadin kale la siiyo marka seeska soddon sannadood yaalay ee aan waxba laga qaban waxaan odhan lahaa haddii toonbalaanku kusoo hagaago in qofkaasi iska ilaawo waayo waxaa ka wanaagsan in dalka la dhiso wadooyinkii markii hore la sameeyey ama ay dadku ku heshiiyeen inay guryahooda isu jiraan iyo tan hadda la samaynaya bal ka waran maxaa ka dhalan karaya haddii dadku ay u qaataan in wadooyinka iyaga u dhexeeya uu dhul isu bedelo tan hadda la samaynayana ay noqoto waddada sharciga
ah taas aniga laftigaygu waan ka fekeray qaabka iminka dhulka intaan ka ogahay loo waxaynaya waxa weeye baloorkii in laga dhigo afartan boqol lagu dhuftay afartan marka intaasi ay israacdo wadooyinna laga furo marka dhulku wuu bedaroobi jiray oo wuxuu ahaan jiray seked wado seked wado marka iminka waa laysu raray sida qorshaha aan ka warhayo marka waxa weeye taasaa wanaagsan laakiin waxaa dhici karta qofku dhulkii uu lahaa inuu u dhaqaaqo dhinac kale oo wado noqdo meel ahayd markaa boosna ay noqoto muxuu ahaa wado marka wadadii uunbaa guurtay waxaa laga yaabaa dhib badan inaanan ka iman cabirku uu isu yimaado laakiin shantaa mitir lagu daray boloodhka inay la timaado muxuu ahaa arrin u baahan inuu dadku taa ogaado oo dhulkiisu aanu ugu talagelin inuu intii ahaado bal dhibaatooyinka ka dhalan kara haddii aan si weyn looga fakarin waxyaabaha culayska keeni kara maxay tahay runtii waa arrin dhul layska degay oo nidaam ahaan aan lagu degin oo dadku gacantooda ay qufeen oo wadooyin samaysteen way ka imanaysaa cillad waxaa laga yaabaa inay dhib ama isqabsi dadka ku keento laakiin waxaa odran lahaa tala ahaan marka ugu horeysa dhulkaa in wakti la siiyo oo dadku siay u kala leeyihiin xal loo yela gaadho marka xalkaa la gaadho dabadeedna inta kale la dhaqaajiyo oo marka taa la soolofgareeyo xagga kale loo guuro haddii kale waxay inuu yimaado lan confalaga way dhici kartaa oo laysku qabsado way dhici kartaa taasna waxaa ka dhalan kara dhibaato kasta ayaa iman karta xilli kasta faa'iidada uu xambaarsan yahay qorshahani baa waxay ka weyn tahay qofku inuu doono ama baloodh ka lumay ama laba baloodhoo ka lumay waa in dadku muxuu ahaa si mug iyo miisaan ay arrintaa iyagu una soo dhoweeyaan iskuna taxallujeeniyaan inay waxna ka tanaalusulaan wixii khaldamana ay wax ka saxaan waxyaabaad kula talinaysaa wasaaradda maadaama dhul gacanta lagu hayo magaalada gudaheedana uu saameynayo bannaankana uu saameynayo
iyada waxaa waajib ku ah qorshaha si cadaalada inay u fuliyaan oo muxuu ahaa siman dadkana waxaa laga rabaa inay ka tanaasulaan dhulkan oo dhan inay iyagu ku takrifalaan oo qaataan waa inay qaar ku soo celiyaan ummadda oo loo isticmaalaa ama dhakhtar ama iskuul ama waddo kale ama masaajid dhul loo isticmaalo baan odhan lahaa dadka laftigoodu inay wax badan ka tanaasulaan oo ay bixiyaan